waliba degmada diinsoor ee gobolka bay ku bilowday tartanka ciyaaro oo loongobodii xanukumid ee kooxo heerka koowaad ee ciyaartooyda degmada lakadaafuri f c buulahaash faswaaberi walibana furitaanka tartanka ciyaaro ku qeybgalay xiriirka banooniga lugta diinsoor maamulka degmada xanukumid ee golo deegaanka degmada iyo qeybo shalduwan ee bulshada gudoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin abdi oo si toosen daafuray ciyaaro tartanka iyo faahfaahin gubi sidaiyo bulshada degmadu muhiimankata tartanka ciyaaro oo qaybkuwa isdhexgalka bulshada kow iyo toban koox oo ka mid ah kooxaha siiri aaga ee ka dhisan degmada diinsoor yaa waxaa wareeg u sameeyey enji-oga dagaras uu mas-uulka ka yahay ama horjoogaha ka yahay ama kaabaha ka yahay xaaji saalax aaduu u mahadsan yahay waa ugu mahad celinaynaa anoo ku hadlaya magaci maamulka degmada ahna gudoomiyaha maamulka degmada diinsoor waxaan mar labaad mar saddexaad ka mahad celinayaa sida dhiirigelinta leh oo wanaagga badan oo dhallinyarada isbahweynta isboortiga degmada uu ugu talagalay inuu dhiirigeliyo enji-oga dagaras shalay waxay ahayd wareeggii labaad waaye inta hadda aniga magaalada aan imaaday shanta bilood oo aan joogo wareeggii hore maamulkaa sameeyey laakiin waxaa aad u xusad mudnaa in enji-oga gareedo ay siisay isboortiga qalab isboortis oo aad u qiimo badan waa ku ammaanaynaa waana ugu hambalyanaynaa magaaladu ma deganaa degaras iyo gareeda oo keliya waxaan leeyahay dhammaan hay-adaha deggan iyo inji-ooyada waxaan ka codsanaynaa inay ku daysadaan gareeda iyo degaras sida ay u garab taagan yihiin ururka dhallinyarada iyo isboortiga iyo dhammaan qaybaha bulshada ay ugu shaqaynayaan inay macnaha sidaasoo kale ugu daysadaan iyaguna waa ka rajaynaynaa intaa markaan ka gudbo nj-o degaras iyo xaaji saalax oo hogaamiye ka ah wareegga maantuu bilow noo yahay galabtaan furanaynaa insha allah tabaaraka wa tacaala muddo bilow socon doonaa adiga ramadaanka waa la joojinaa haddii uu gaaro kadibna waa dhammaystiri doonaa wixii jaa'iso ah iyo abaalmarinna waxaa bixin doona sida uu ballanqaaday oo haddaba arrintaan manajgaraynaya nj-oga degaras asaana bixin doona insha allah tabaaraka wa tacaala annagoo maanta nasiib u yeelanay inaan ka soo qaybgalno furno guddiga isboortiga degmada xiriirka kubadda cagta haddii alla kuu roo yahay garsoorayaasha qiimaha badnaa ee isboortiga degmada ee aan la ilaabi karin sidii wareeggii hore qiimaha badnaa ay u soo sameeyeen oo mid la ilaabi kara xaqiiqdii aan ahayn haddana waxaan idinka rajaynaynaa haddii bahweynta isboortiga aad tihiin sidii wareeggii hore aad u fuliseen oo habsamida ahaa nabadda ahaa wanaagga ahaa mid ka qiimo badan oo ka wanaagsan ka horumarsan ka xadaaraysan dhallinyarada isboortiga degmada diinsoor waa la yaqaanaa waa degmo qadiimi ah dhallinyaro xadaarad leh ayaa jooga oo isboortigana xaqiiqdii ku xeel dheer walow aysan magaalo go'doon tahay meelaha qaarkood aysan tegin laakiin hadda insha allah tabaaraka wa tacaala dhanka kale gudoomiyaha iyo waybowse ku hadalay in ciyaartooyda degmada diinsoor kaalin weyn ku gala doonaan ciyaaro degmooyinka maamulka koonfur galbeed oo laga gobodo doona magaalada baydhabo sida goos isboortiga gobolka ama koonfur galbeed ay ku dhawaaqeen la samayn doono mar dhow baydhabo uu ka bilaaban doono isboortigii oo tartankii oo degmooyinka koonfur galbeed wareeggaan sababta aan u qabannay waxaa waaye in xulkii aan kala soo baxno maadaama xul uu jiro dad cusub oo haddana caabboon inaan intuu wareeggan uu socdo dadkii nooga qaybgeli lahaa tartankaas oo ciyaaraha inaan meeshaan ka soo saaranno sida aan kula hadalnay xiriirka kubadda cagta ee degmada iyaguna ay naga ballanqaadeen dad hufan oo matali kara degmada inay soo saari doonaan intaas marka waxaan idinka rajaynaynaa dad magaca iyo qiimihii iyo sharafka iyo qadamka degmada diinsoor dad difaacaya ku kalsoon inay macnaha ay guul ka keenayeen aan ku kalsoonnahay inay meesha nooga soo bixi doonaan